allah u naxariistee baashi xoosh jibriil oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee kanada gaar ahaan magaalada toronto ayaa sida la sheegay ay tuuga ku dishay magaalada istanbul ee dalka turkiga marxuumka ayaa dadka ku cusub kanada iyo guud ahaan soomaalida dalkaasi ka caawin jiray arrimaha socdaalka sharciga iyo dib u dejinta soomaalida magaalada toronto ayaa tilmaamtay in allah u naxariistee baashi uu ahaa qof muhiim u ah bulshada haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa cabdifataax aadan warsame cabdifataax maryaare oo ay marxuumka isla soo koreen saaxiib dhowna ay ahaayeen ka wareystay arrinkan ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida ay ku soo gaartay geerida marxuumka allah u naxariista walaalkii qaaliga ahaa baashi xoosh jibriil waxaa isu kan dambeysay intuusan turkiga aadin maalintaas ka hor aan wada qadaynay safarkiisa waa ka warqabay si fiican aan uga wada xaajoonay baashi saaxiib kalimahan walaalkay ahaa wuxuu ahaa walaal aniga maaragtay aan lasoo koray aan soomaaliya la koray kanadana aan isla imaanay geeridiisa waxay igu soo gaartay run ahaantii cabdinaasir shabeelow oo ku sugan maxaan lahaa istanbul turkey ayaan la hadlay wuxuu ii sheegay in maaragtay brother bashi qorshihiis oo ahaa inuu baxo maalinta ka xogtaba uu aado nairobi kenya marka subaxii oo maaragta kalahaya habeenkii asaga maaragta treenka saaray uu ku tagayay maaragta hoteelkiisa meesha joogay subaxi u baxo marka subaxii dhaqso u kacay uu baxayay marka tuuga heshay tuugada marka waxay u socdeen maaragtay inay maaragtay wax ka dhacaan dabcan cellfoonka iyo wixii la halmaal inay ka dhacaan marka waa halgaadeen qoortay uga dhufteen marka madaxu wuxuu ku dhufsaday concrega ama maaragta dubeyga ama dhagaxa dhulka yaallo ku dhufsaday marka meeshaas waxaa marayay nin maaragtay maaragtay dhakhtara wuxuu isku dayay inuu c b r maaragtay uu marata apply gareeyo uu revive gareeyo baashi ayuu isku dayey marka cisbitaalkaas luu geeyey cisbitaalkiina ku dhintay marka baashi wuxuu ku baxay gacan oo maaragtay kuwo saddex ay ahaayeen oo rabay inay dhacaan oo tuuga ah gacan ka xaqdaran ayaa dishay gacantaas ayuu ku baxay walaalkeen baashi runtii boliiska oo hadalkii usoo sheegeen waayo cabdinaasir shabeelow saas ayuu maaragtay aniga igu soo gaaray geerida baashi geeridan aada u xanuun badan waa tahay cabdifataax allah u naxariistee baashi ee qof nuuceeb uu ahaa muxuuse ka qaban jiray toronto well baashi was everything that somaly community needed baashi nin waxtar loo ahaa nin wuxuu ahaa karti badan nin wuxuu ahaa daacad ah nin wuxuu ahaa aqoonyahan ah nin wuxuu ahaa aragti dheer nin wuxuu ahaa soomaalida kuwa soomaalinimada ku dheer tahay nin wuxuu ahaa naxariis badan nin wuxuu ahaa danta ummadda ka hormaryatiisa imin qof walbo soomaali ah wax walba wuu tagnaa hormuudu ka ahaa marka shaqaduu haya runtii lama buuxin karo bulshada booska uu maaragta uga jiray immigration law ayuu sameyn jiray inta maaragtay dadka maaragtay hadda canada cusub oo maaragtay la dirgaranayo arrimaha immigrationka ayuu aada uga caawimi jiray community developer ahaa this brother tireless ayuu communitiga ugu shaqeeyey isaga iyo allahu naxariista cabdiraxmaan xoosh jibriilba runtii waa laba geeri aada u naxdin leh walaalkiisna waa laba sano ka hor dhintay cabdiraxmaan xoosh oo ahaa runtii looga yaqaanay father of canada baashine waa cabdiraxmaan oo kaleo ahaa allahu naxariista runtii waa runtii geeri aada u xanuun badan waaye shaqadiisana aada iyo aad macnaha ayay communitiga ayuu meel weynba ugu jiray communitiga ugu dambeyntii sidee bay geerida allah u naxariistee baashi xoosh u saameyneysaa ee bulshada soomaalida ee magaaladan toronto soomaalida canada gaar ahaan ku trono runtii waxaa ka baxay ama naga baxay nin runtii bulshada mug weyn ku lahaa waa geeri aada u xanuun badan oo aada u naxdin badan runtii way adag tahay qof buuxin kara bulshada macnaha wuxa uu hayay adeegyada faraha badnaa uu hayay waa adag tahay runtii wallaahi way adkaanaysaa in maaragtay sidan ku ilowna xataa adkaan doonto wallahi waa ilaahay casa wajalla ha maaragtay ha walaalkan ha u naxariisto janat alfirdowsana ha ugu bishaareeyo runtii waa xanuun badan tahay wallahi baashi bulshadan meel dheer uga fadhiyey meel maaragtay qiimo bulshada maaragtay qiimo weyn ayuu uga fadhiyey marka soomaalida inta badan waxaan ka hadalnaa qofka markuu geeriyoodo laakiin isagoo noolan saa looga sheekeyn jiray baashi reer xoosh oo dhanna saas waay marka waxaan u tacsiideynaya dhammaan reer xoosh waxaan u tacsiideynaya dhammaan bulshada soomaalida toronto bulshada soomaalida canada iyo soomaali oo dhan ilaahay reer xoosh jibriil say u dhan yihiin xaaskiisa iyo wiilkiisa yar cabdiraxmaan samar yaman allah ka siiyo
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax aadan warsame cabdifataax mare cadde mare yare oo u waramayey wariyaha v o e da xuseen nuur xaji